magaalada Gabiley ayaa lagu soo gabagabeeyay tababarkan oo kor loogu qaadaya aqoonta macalimiinta dhiga dugsiyada quraamka ee magaaladaasi tababarka oo socday muddo saddex cisho ayaa waxaa ka faa'iidaystay konton macalin agaasimaha hay-adda daaragti aid oo soo qaban qaabisay tababarka maxamed aadan ayaa ka waramaya ahamiyadda tababarka annaka hay-addan daaragti aid ood u jeediin macalimiinta waxay u xisaabsan yihiin ducaadday ka tirsan yihiin sababtoo eh hay-addan ducaadda waxay u qaybisaa labo ducaad la yidhaahdo ducaad taxfiid alqur'aan alkariim iyo ducaad la yidhaahdo tacliimu sharciya ay u qaybiyaan marka ducaadna macalimiin qur-aan waaye ducaadna kitaabbay akhriyaan oo masaajiday joogaan marka marka saasaad mataqaanaa aada ducaadda oga mid tihiin dee wax la bartana waxa ugu qiimo badan aad gacanta ku haysiin oo meesha uu ka bilaabatay dacwada mataqaana qofka inuu qur-aanka barto waaye sababtoo ilmaha aad gacanta ku haysiin oo berri ducaad noqon doono oo macalimiin noqon doono oo dhakhaatiro noqon doono meesha ay ka bilowdaan waa inay qur-aanka bartaan gudoomiyaha magaalada gabiley guuleed cabdi cabdulaahi iyo qaar ka mida madaxdii iyo mas-uuliyiintii kasoo qaybgala ayaa bogaadiyey tababarka ee goobaha kala duwan ee aadka u kala fog ka yimi ee arabsiyo iyo gabiley kalabaydh iyo deegaanada korka sare madrasadaha ilaa xidhinta macallimiinta kala duwan ee ka yimiday si ay uga faa'iidaystaan siminaarkan oo aynu si gaara ugu mahadnaqanno barnaamijkana mushrif iyo oday ka ahaa inoo suuro geliyey dowladii muddada kooban aynu ku jirnay ee saddexa maalmooda ee ay noo soo qabanqaabisay amba ay noo fulisay jamciyat alcawn mubaashir amba hay-adda direct aid oo ah hay-ad ka shaqaysa koruqaadidda waxbarashada hadday tahay waxbarashada maadiga iyo hadday tahay waxbarashada diiniga intaba hay-adda runtii alcawn almubaashir iyadoo ka duulaysa dhismaha iyo aqoonta iyo kobcinta aqoonta waxaa runtii fursad ay u tahay inay maanta soo qabanqaabiso barnaamijkeen waxaan hay-adda uga mahadnaqaynaa intaasoo xufaad oo arday u dhiga oo macallimiin ah waxaan leeyahay aada iyo aad baad ugu mahadsan tihiin intaa ayay kalasatoosii laabtaan ayaanu aada u jecelnay tababarkan ayaa kaalin ka qaadan doonay in macalimiinta ay ku dadaalaan sidii kor loogu qaadi lahay barashadii aqoonta ardayda barata qur-aanka kariimka